bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada uga dooroon wararka aan idiin henan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogasho ah ku fulisay askar ka tirsanaa militariga iyo hay-adda nabad sugidda oo horar dilal ugu geystay askar ay shaqo wadaag ahaayeen mid ka mid a aqoon-yahanka ku nool magaalada muqdisho oo sheegay in ciidamada shisheeye ee kumeelgaarka ah ee admis aysan diyaar u ahayn ka qaybgalka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka dowladda maraykanka oo soo dhoweysay shirkii ka dhacay magaalada muqdisho dhallinyarada waxbaratay ee ku nool gobolka banaadir oo walaac ka muujiyey shaqala-aanta haysata dhallinyarada waxbaratay ee ku nool caasimadda akhbaaraadka dibadda warkeena si waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya duqaymo ay israa'il ka fulisay marinka khaza iyo mid ka mid a qareenada madaxweynaha maraykanka oo sheegay in dukumiintiyo sirah aanan laga helin guriga madaxweynaha oo baaritaan lagu sameeyey
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay labada bisha labaad ee februari sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobada warkayga uu doroona markana kusoo dhawaada iyagoo intaasi ka faahfaahsan oo idin akhriyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir haddii aan ku bilowbo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil toogasho ah waxa ay ku fulisay askar ka tirsanaa dowladda soomaaliya kuwaasoo horey dilal ugu geystay askar shaqo ay wadaag ay ahaayeen aroornimadii hore ee saakay ayaa ilaa iyo afar askari oo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan nisa iyo sidoo kale militariga soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada booliiska ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasho ragga la xukumay waxaa lagu kala magacaabaa buqaari cabil maxamuud oo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ka tirsanaa cali maxamuud xuseen oo ka tirsanaa militariga soomaaliya cabdirasaaq axmed mukhtaar oo isaguna ka tirsanaa booliiska soomaaliya halka maxamed nuur sheekh warre oo isna ka tirsanaa booliiska soomaaliyeed askartan afarta ahaa ayaana waxaa lagu eedeeyey inay horey u dileen askar shaqo wadaagay ahaayeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana horey kal hore waxay ugu xukuntay xukun dil toogasho ah laakiin khisaastii maanta ama xadkii khisaasta maanta ayaa lagu fuliyey afartan askari oo ka kala tirsanaa booliiska militariga iyo hay-adda nisa aroornimadii hore saakay ayaana waxaa lagu toogtay fagaaraha iskool buluusiya ee magaalada muqdisho markan mid ka mid a aqoon-yahanka ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamada admis aysan diyaar u ahayn ka qaybgalka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka aqoon-yahan cabdiraxmaan cabdulla bille oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda ayaa sheegay in ciidamada ku-meelgaarka ah ee admis ee dowladaha afrikada gaar ahaan kuwa geeska afrika aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan dagaalka ka dhankaha al-shabaab ee dalka ka socda guud ahaantiisba aqoon-yahankan uu waraysi gaara siiyey warbaahinta dalsan ayaana wuxuu kaga hadlayaa dowladaha geeska afrika waxa ay ka damacsan yihiin howlgalkooda iyo in dagaalka ka dhanka al-shabaab uusan dhammaanin ayay doonayaan ayuu yidhi waa sida hadalka uu dhigay
ciidamadan oo amisomta la yidhaahda muddo oo dhowr iyo toban sana ah ay ay joogaan waddanka haddana dhufaysidooda iyo meelaha ay degan yihiin ay ay lacago badan oo aad u tiro badan ay ku qaadanayeen marka waxayna islahaayeen ladinkama maarmo oo muxuu ahaa ciidamada dawladda tallaabo oo adinka aad ku jirin qaadima qaadima karaan marka hadda waxaa muuqatay marka in loo baahneen oo ciidamadii dawladda ay ay keligood shaqaynayaan oo gobollo badan oo waddanka kamid a oo ay sida galmudug iyo hirshabeelle kaligood ay dagaala ay dagaalogelayaan oo amisomkina joogtay ama taymi atmiski joogtayna aysan dagaalka ku jirin marka meesha waxaa ka muuqatay in iyaga waktigooda uu gaba gabagaba yahay ama muxuu ahaa muxuu ahaa inaan loo baahnayn inay meesha ka muuqato marka waxyaabahaas ayaa ayanaga noo muuqdo oo in waxyaabaha keena shirka soo dadejiyey ama in lasikaa la qabta keentay waxyaabahaasa u muuqda wadaas
maadaama ay mushaaraad ay qaataan dowlado kala duwan lacaga ay siiyaan bal maxaa u diiday in dagaalku safkooda ay ka raacaan qeybna ka noqdaan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka ay dagaalka la galaan oo al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin iyaguna dagaalkaasi qayb ay ka noqdaan
walaal waxaa keenayaa taasi muxuu ahaa malag dalku dili lahaay sideedaba lama soo dhaweysamo mala soo dhaweyso nimankan haddii oo ay dagaalka wax ka galaan waxaa dhawaanayso dadka qolooyinka lala dariraya oo ay la darirayaan in oo muxuu ahaa waktigooda uu gaabsi noqdo haddii nimankaas la baabaasho oo meesha laga saarana iyagu marka joogitaankooda ayaa ayaa gabagabo noqonaysa sidaas marka darteed inay sii joogaan ay doonayaan masiir mushtarak ah ka dhexeeya iyaga iyo qolooyinka lala darirayo al-shabaab masiir mushtarak ah ka jira oo ah isku dan waaye maxaa yeelay kuwana inay joogaan oy sii shaqeyn rabaan kuwana inay joogaan oy sii shaqeynay rabaan marka masiirkaasaa ka dhexeysa walaal
kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan aqoonyahan cabdiraxmaan cabdulla bille oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool caasimada uu ka hadlayay dhibaatooyinka kala duwan ee dadka shacabka ah iyo sidoo kale arrimaha kala duwan ciidamada admis ee ku meelgaarka ah ee dalka soomaaliya ku sugan inaysan diyaar u ahayn dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda guud ahaanba dowladda mareykankana waxa ay soo dhaweysay shirkii shalay ka qabsamay magaalada muqdisho kaas oo ahaa shir u dhexeeyey wadamada dowladaha safka hore iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya shirkaas ayaana waxaa ka qaybgalay madaxweyneyaasha wadamada kenya jabuuti iyo ra-isul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed dowladda mareykanka ayaa taageero u muujisay shirka muqdisho ay ku yeesheen hogaamiyayaasha soomaaliya ee dalalka ciidamada sida weyn kaga gacansiiya dagaalka iyo howlgalka ee admis qoraal kasoo baxay mareykanka gaar ahaan safaaradda mareykanka ee caasimada muqdisho ayaa lagu bogaadiyey midnimada ay u hogaamiyayaasha ku wajahayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo amniga geeska afrika guud ahaantoodba dowladda mareykanka ayaana safaaradda muqdisho ee ku leedahay qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay bogaadineyso guud ahaan markii loo eego midnimada iyo hogaamiyayaasha ku wajahan dagaalka al-shabaab iyo amniga geeskaba guud ahaantood markii loo eego markan dhallinyarada waxbaratay ee ku nool gobolkan banaadir ayaa walaac ka muujiyey shaqo la-aanta haysata dhallinyarada waxbaratay ee caasimada ku nool waxayna dhallinyaradan intooda ugu badan ay siyaabooyin kala duwan kaga hadlayaan shaqo la-aanta kala duwan ay ku wajahayaan caasimada mid ka mid a dhallinyaradaas oo warbaahinta dalsan la hadlay ayaa sheegay in shaqo la-aanta haysata ay u baahan yihiin in wax laga qabto madaxda ugu sareysa dalka ayuuna ugu baaqay in ay wax ka qabtaan shaqo la-aanta iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan guud ahaantoodba iyo in dhallinyarada waxbaratay shaqooyin u qalma ay helaan iyo fursad ay u baahan yihiin inay ka helaan dowladda soomaaliya
sidaan kuu sheegay institutionada dowladda si fira maahan yacni wax equality ama sinaana ma lahan inta badan dadka waxbartay shahaadooyinka ama digreega haysta waxaa ka mudan qofka waxbaran ee baadiyaha ka yimaaday laakiin helay taageero ehelnimo ama forbont farka ku yimaado qofkii kaasaa ka mudan qofkan isagoo intaasuusan wax soo baranaya ama digrie haysto haddana wuxuu ka shaqeeyaa shaqooyinka hoose qaarkood shaqama hayaan oo xaafadii iska joogaan marka dee cadaalad darada yaa sabab u ahaan isleeyahay in dalkan yacni qalqalka ka jira iyo amni darada ay sabab u tahay maxaa yeele qofkii wax soo bartay ee intaasoosan wax la soo barayay maanta hadduu asigii waalidkiisa ay maalgelin sii geliyeen oo mooto loo sii geliy haddana waddada lagu sii dilayo waalidkiina quusiya taagan yihiin intii kaleo hadda wax sii waranaysane runtii niyadjab iyo waxaa ku imaanaya inay yani waxbarashadii ka niyadjabaan madaxweynahan inta badan wuxuu aad runtii maadaama akademid uu ka yimid madaxweyne waxbarasho uu yahay waa la rabaa inuu asig employment ama shaqa abuur sameeyo hadda dowladnimadan waxaa arkaysaa markaa aragto markay rabaan inay banaanbax qabaan dowladda ee banaanbax sameeyaan waxay u yaraan dadkan waxbartay ee masaakiinta ah ee mootaaleyda ah laakiin marka opportunity fursado shaqo la yihahdo eheladooda wacan iyo qaraawadooda taas waa cadaalad darada ay jirto marka marka lagu baahan yahay waxawaa markii banaanbax la qabo iyo marka rabshado iyo violence la sameynayo marka fursado shaqa ay tagtana eheladooda iyo qaraawadooda la wacana taas government dowladda aan haysan taas waa systemka aan haysan marka inta laga baxaya waxaan rajeynaa dhalinyarada inay iska dulqaataan madaxweynahana uu garto in runtii four body five dalkana san xal uhayna siduu hore u sheegay inay tahay inaysan xal ahayn yani inay xal tahay oy xaq ahayn taasaan rajeynayna insha allahu tacala madaxweyne inuu ka dhabeeyo inuu runtii dadkan dhalinyarada ay shaqalaanta haysana shaqooyin u sameeyo kuwooday waxbartana muhiimad la siiyo maxaa yeelay
mid ka mid a dhalinyarada waxbaratay ee ku nool caasimadda ayuu kaasi ahaa oo madaxda ugu sarreysa dalka ka dalbanayay in shaqooyinka ay mudan yihiin dhalinyaradaas ay helaan oo ay shaqooyinka ay mudan yihiin ay ka helaan dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuuna siyaabooyin kala duwan kaga hadlayay dhibaatada dhalinta haysata iyo dhibta ay qabaan guud ahaanba halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka faahfaahino kala duwan waxay kasoo baxayaan duqeymo ay ciidamada yahuudda ay ka geysteen marinka khaza marinka khaza oo inta badan ah marin dhibaatooyin kala duwan ay ku wajahaan dadka shacabka ah ee reer falastiiniyiinta ah ayaa waxaa lasoo warinayaa in khasaare aada u xoogan ay guud ahaantoodba ay ku wajahaan marinka khaza ayaana duqeymo kala duwan waxaa ka geysta ciidamada kala duwan ee israa'iiliyiinta ah kuwaas oo siyaabooyin kala duwan weerar kaga fuliya marinkaasi sanadihii ugu dambeeyey waxaa si gardarro ah loo dilayay dad shacab ah oo u dhashay waddanka falastiin ee muwaadiniin ah kuwaas oo iyagu intooda ugu badan dhibaatooyinka wajahayay dadka dhibaatooyinka wajahay ee la dulmiyey waxay u badan yihiin dadka u dhashay waddankaasi falastiin oo si gardarro ah maalin kasta loogu dilo daanta galbeed marinka khaza iyo xarumo kale oo muhiim ah oo halkaasi ku yaala duqeymada ay marinka khaza ka geystaan ciidamada israa'el ama yuhuuddana waa ay sii xoogeysanayaan waxayna yihiin kuwo saameyn leh guud ahaanba ugu dambeyntiina mid ka mid a qareenada madaxweynaha mareykanka joe baden ayaa sheegay in dukumentiyo sir ah aanan laga helin guriga madaxweynaha oo baaritaan lagu sameeyey joe biden ayaa sheegay in guriga madaxweynaha qareenkiisa ayaa sheegay in guriga madaxweyne joe biden aanan laga helin dukumentiyadii sirka ahaa ee kol hore la sheegay in laga helay gurigiisa wuxuuna sheegay in arrimahaas oo idil ay yihiin waxba kama jiraan guud ahaan warkii subax asaakay kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa cidduu warkayga seega waxay dib kaga baaran karaan baraheena bulshada markaan warkiisa xigay intaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel